Wasaaradda Gaadiidka Badda iyo dekedaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa digniino ka soo saartay dhismayaasha sharci darrada ah ee laga dhiso dhulka xeebaha badda Soomaaliya si gaar ah dhul xeebeedka gaaraya afar boqol iyo konton mitir Muqdishona ku yaalla. Halkaa oo ay ganacsato iyo shaqsiyaad leh ay ka dhisteen goobo shaqo abuur ah. Cabdulaahi Axmed Jaamac Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka Badda iyo Dekedaha ayaa sheegay in lala xisaabtami doono guud ahaan dadka leh dhismayaasha xeebaha laga dhisay.
maanta inaan idhaahdo dhulka wasaaradda ay mas-uulka ka tahay oo dowladda mas-uul uga tahay waa dhulka dhan afar boqol iyo konton mitir marka laga soo bilaabo xeebta dhulkaas lama bixiyo lamana qaato laakiin waa la hibeeyaa hibadu waxay tahay waxa weeye wax la galay oo heshiis lagu heshiiyey oo adanta guud in lagu qabanayo iyo dan gaara inaad ku qabsanaysid labadaba waa loo ogol yahay waxa weeye waa waa la kireeyaa sharciyan kiraduna waa xadidan tahay maxaaha sharci baa ay ku qeexan tahay marka kirada la kireynayo waxa weeye haddii dhul ganacsi uu yahay haddii dhul degaan iyo haddii dhul warshadeed waa kala waa kala badsan yihin waxaana sharci u ah muddo lix ilaa hal sana ah gudahood qofku marka guriga laga kireeyo ama dhulka laga kireeyo loo cabiro inuu wuxuu ku qaban lahaa ku qabto haddii warshad keen lahaa iyo haddii uu ganacsi keen lahaa iyo haddii uu muxuu ahaa deegaan ka dhigan lahaa annaga waxba ilmayno wixii sharci u haysta ama munshibi ha siiso ama qolo kale ha siisay ha la yimaadeen ha ula yimaadeen guddiga guddigu waa la diiwaan gelinayaa waa la eegayaa waxay haystaan ama waa loo sharciyeen ama waa laga sharciyeen labadaatay noqoto guddigan waa khubaro wasaaradda ka tirsan waxaana hogaaminaya admiral goobaha xeebaha ah waxaa laga hirgeliyaa hoteelo iyo dhismayaal oo bulshada u soo dalxiis tagaan waxaana inta badani maamula ganacsato iyo shakhsiyaad shaqo abuur ka sameeya goobaha xeebaha oo ay si weyn u qurxiyaan